doorka turkiga ee soomaaliya waxa uu ahaa mid muuqda tan iyo booqashadii ugu horreysay ee master erdogan uu ku tegey muqdisho bishii ogost sanadkii labada kun kow iyo tobankii xilligaa uu ahaa ra-iisul wasaaraha turkiga booqashadaasi waxay ku soo beegantay xilli ay macluul ba-ani ka jirtay soomaaliya waxayna indhaha caalamka ku soo jeedisay xaaladii foosha xumayd ee bani'aadnimo ee markaa ka taagnayd soomaaliya booqashadaasi waxaa xigay ololadii qururina oo guud ahaan dalka turkiga ka bilowday kaasoo lagu ururiyey deeq gaaraysay shan boqol oo milyuun oo lacagta liiraha turkiga ah una dhigantay saddex boqol oo milyuun oo dollar haddaba xidhiirka turkiga ee soomaaliya muxuu ka taray guud ahaan xidhiirka caalamiga ah ee soomaaliya iyo dunida inteeda kale waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdulkafaar cabdi wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya xiriirka hadda caalamku la leeyahay soomaaliya waxaad moodaa inuu dib u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey turkigu uu soomaaliya tegay waxaad ka garanaysaa labada kun iyo kow iyo tobankii markuu erdogan tegay iyo wixii ka dambeeyey dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay maraykankii baa ictiraafay dalal kale oo awal markii hore lugta keliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo oo maaragtay arrimaha bani aadanimada ama deeqahoodii ay kordhiyaan marka waxaad moodaa turkigu inuu ahaa runtii albaabkii markii hore meeshii wax yar lagu taageeri jiray soomaaliya in loo rogay dal inuu istaagi rabo oo la maal gashan karo dekadiyo uu isagu maamulayey dayuuradiisiyo uu bilaabay inay ka shaqayso iyo iyo deeqihii caadiga ahaayoo hay-addiisa tika la yidhaahdo ay horumarinta ka samaynaysay booqashadii erdogan iyo gargaarkii bani aadnimo waxaa xigay shirkado gaar loo leeyahay iyo ururada bulshada rayidka ah ee turkiga oo xiriir la bilaabay soomaaliya ilaa iyo hadda gargaarka bani aadnimo iyo horumarineed ee uu turkigu ku bixiyey soomaaliya waxa uu ka badan yahay afar boqol oo milyuun oo dollar lacagtaasi ayuu turkigu geliyey qaybaha caafimaadka waxbarashada adeegyada dowladda hoose ee muqdisho iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka muqdisho cusbitaallo iyo iskuullo marka laga soo tago magaalada muqdisho hay-adda iskuduwidda iskaashi caalamiga ah ee turkiga ee loo soo gaabiyo tika ayaa sidoo kale mashaariic ka fulisay gobolada soomaaliya gaar ahaan waxbarashada caafimaadka beeraha kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariic lagu maaraynayo biyaha hay-adda bisha cas ee turkiga ayaa sidoo kale maamusha xero barakacyaal oo ku taalla muqdisho oo ay ku nool yihiin dad ka badan labaatan kun oo qof waxay sidoo kale cunno bisil siisaa shan iyo toban kun oo qof oo soomaali ah oo ku jira cusbitallo iyo xarumo agoon waxaa xiriir iskaashi uu dhex maray magaalooyinka muqdisho iyo istanbul taasoo muqdisho ay kaga faa'iidaysatay dayactirka waddooyinka qashin ururinta iyo sidoo celinta bilicda magaalada muqdisho shalay waxay labada dowladood kala saxiixdeen ilaa iyo sagaal heshiis turkigu waxa uu hadda wadaa dhismaha saldhig military oo lagu tababari doono ciidamada soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun shan iyo tobankii heshiisyada labageesoodka ah ee ay labada dal kala saxiixdeen ayaa ku kacay lacag gaaraysay laba iyo toddobaatan dhibic saddex milyuun oo dollarka maraykanka ah sida ay sheegtay dowladda turkiga waxaa kaloo toddobaadkii lasoo dhaafay golaha wasiirada turkigu ansixiyeen lacag gaaraysay afar iyo labaatan milyuun oo dollar oo lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda soomaaliya sanadkan turkiga oo keliya kuma bixiyo deeq soomaaliya laakiin waxaa dad badani qabaan in si ka duwan deeqaha kale ee caalamku bixiyo waxqabadka deeqda turkigu ay ka muuqato muqdisho waa kan cabdikafaar cabdi wardheere mar kale waxay ku kala duwanyiin laba arrimood waa midoo isaga deeqdiisu waa deeq wax ku ool ah gacantana waa ku hayaa waxaa la yidhi markii ugu horreysay oo uu konton milyan buu hal mar u qoondeeyey markaasuu haddana dowladda iyo kharashkeeda kabayey oo kaash bixinayay markaasuu hay-addiisii horumarinta caalamiga inta keenay iyo wuxuu isku dayay inuu isagu shaqadii gacanta ku qabto oo hawlihii dhismayaashii jidadka iyo nalalkii iyo aeroboorkii iyo inuu dhiso waxyaabo aan deeqdii caadiga ahayd oo hay-adaha caalamiga ah ee markii hore ama tababarada ama waxyaabaha yararkaa ku bixin jireen inuu isagu gacanta ku qabto infrastructurekii ama waxaan loo yaqaan kaabayaasha dhaqaalaha inuu gacanta ku qabto oo gaar ahaan magaalo madaxdahaba ugu badnaato muqdisho wixii uu ka qabtay marka runtii waxaad moodaa inuu abuuray calaamadihii dawliga ahaa oo ku salaysan wax infrastructure ama wax culus oo dalka loo qabto iyo iyo iyo qiimaha intay leekayd wuxuu kaloo keenay boqolaal ganacsato ah oo dadkiisa ah oo intay yimid ama deeq ku bixinaya amase iyagu soomaaliya dhaqaalaheedii iyo wax ka kabaya oo ka duwan deeqdii caadiga ahayd arrin kaleoo ka muhiimsan baa jirta runtii soomaaliya beesha caalamka iyo dadka arrimaheeda daneeya waa saddex nooc wey nooc waxaa weeye saaxiibo ku aflaxa qaybsanaanteeda iyo tafraaruqeeda noocna waxa weeye nooc aan kala jeclayn inay aflaxdo iyo in kale nooca saddexaadna waxa weeye nooc midnimadeeda iyo iyadoo hal ah oo dawlad u dhisanto dantooda ka dhex arkay turkigu qoladaas u dambaysa weeye oo wuxuu dantiisa ka arkay soomaaliya oo midahuu ka arkay waxaad ka garanaysaa heshiisyada uu dadka dhex dhigayay iyo arrintan oo uu xakamaynayo ama musuq maasuq ha noqoto ama shaqaalihiisa u inta yimaada hawshii iyagu qabanaya marka waa runtii saaxiib rasmiya oo dantiisii iyo danta soomaalidu waa kulmeen waxayna ku kulmeen hadday soomaaliya istaagto oo qaran noqoto wax dhisato ama base military ka samayso ama dhaqaale kale ka samayso marka loo fiirsho dalalka kale oo dantoodu aad moodo badankooda inay ku xiran tahay tafaraaruqa iyo iyo tobanka madaxweyne soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaad dilootay muddo ka badan shan iyo labaatan sannadood ayaa mar walba u baahan saaxiib turkiga oo kale ah oo garab taagan laakiin waxaa la isweydiin karaa danta turkiga ee soomaaliya abuukar yaxya saney waa agaasimaha hay-adda cilmibaarista iyo falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho mahan somalia keliya lakin wuxuu soo maray wadamo kalo afrikaan oo soo maray waxaa idana muhiim in la ogaado oo qasab ay tahay macnaha ee wadamada adduunka ay leeyihiin ama dowlada wadamada horumaray ee dantooda ay tahay inay helaan waxyaabaha raw material ka laabtaan ama waxyaabaha macaadinta ama waxyaabaha cayriinka ah ee ku jira macnaha africa inay helaan oo ay kaga faa'iidaysaa mitaan horumarkooda dhaqaale warshadeed oo ay leeyihiin dhinaca dowladda soomaaliya maxay kaga faa'iidaysan karaan xiriirka turkiga ee sii xoogeysanaya waa kan sanay mar kale waxaa qasaba marka in la ogaado macnaha daraasad lagu sameeyo annaga maxaa u baahannahay laba qodoba muhiim in in xoogga la saaro qodobka ugu horeeya oo ah in dowladda soomaaliya ay ka faa'iidaysato mataqaanaa arrimaha nabadgelyada iyo security-ga mataqana kusaabsan iyo qodobka laba a mataqaanaa in in dhismeedka dowladeed iyo xataa kaabiyaasha dhaqaale laga faa'iidaysto dowladda turkiyada maadaama waddanka iyo macnaha ay siyaasada mataqaana iyo dhaqaalada ay influence ay ku leeyihiin labadaa qodoba u baahan mataqaana in si xeel dheer macnaha loo daraaseeyo soomaalida u daraaseyso inay kaga faa'iidaysan taqaana joogitaanka turkida waddanka ay joogaan turkiga oo safaaradiisii ugu horreysay ka furtay soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii ayaa hadafkiisu yahay inuu afar iyo kontonka dowladood ee afrika ka furto safaarado sida uu sheegay madaxweynaha turkiga erdogan afar iyo toban sano ka hor turkigu waxa uu safaarado ku lahaa laba iyo toban dal oo afrika ah haatanse waxay safaarado ku leeyihiin ilaa iyo sagaal iyo soddon waddan oo afrika ku yaalla